iyadoo lagu jiro tobankii ugu dambeeyey ee bisha barakaysanee rabadaan krim ayaa waxaa mashquul noqday goobaha ganacsiga sida suuqa weyn ee magaalada hargeysa daba shabakada wararka ee wajale news oo u kuurgelaysa ayaa waxaa waraysiya aan la yeelanay qaar ka mid ah ganacsadayaasha suuqa waxaananu weydiinay sida uu ganacsigooda u socdo iyo waqti xaadirkan ganacsigiigola wuu fiican yahay wallaahi wuu wanaagsan haddii aan nahay dhallinyarta suuqee ganacsatada
marka iidahan iyo iidihii hore loo eego maxaa isbedela
adigu inay iiddii ihii horena soo maray iiddana ay ka yara sidii hore ay ka wanaagsantahay ay ka dad badantahay ayaanu
xagga ganacsiga markaa maxaa iska bedelay yah xagga ganacsiga badeecadihii dibadda ka iman jiray sanadkan maxaa iska bedelay wax isku bedelo kale ma iman adigu sidii aan hore waxba aad iibkaygu yaraa imaka way naga iib badantay waan ka iib badannay
maxaa farriinaad u diraysaa dadka ganacsatada iyo bulshada reer somalilanba
bulshada somalilan sida ay u shaqaynaysaa amba ganacsatadu waa si wanaagsan waa sidoo kalena waxaan la xidhiidhnay isna wiil dhallinyar ah oo ku ganacsanaya waxaananu ka waraysanay ganacsigiisa waxa uu noo sheegay isaga oo cabasho weyn ka muujiyey askarta dowladda hoose ee magaalada hargeysa waxaanuu sheegay in ay mararka qaarkood dhibaatooyin u geystaan ganacsiyadooda isagoo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi ciidamada dowladda hoose weeyaan kuwa aad iyo aad ay dadku uga cabanayaan ee meel walba cabashadoodu taalla aan bilicdiin waxba ka qabanayn dadkii wax ibsanayn aan deynayn waa ciidamada dowladda hoose weeyaan marka adigu muddo intee leeg ayaad ku dhex jirtay ganacsiga anuu ganacsiga horta mar walba waan ku dhex jiraa laakiin waxaan ganacsi aniga ii khaasa samaystaa tobanka dambe ramadaan ayaan shaqaystaa mid aniga ii khaas laakiin inta kaleo dhan suuqan jooga aan ka ganacsadaa
marka marka aad ganacsiga khaaska samaysato dhibaatooyinka ugu waaweyn ee kula kulma maxaa ka mid ah kuwaas dhibaatooyinka ugu waaweyna ganacsigaa weyne caadigii rabadaan la'aanta waxaa ka mida dee in dee marmar dee buseerada dhacaan oo dee suuqa intii soo gasha dad ay iska yaraato dee taasina waxay ku xidhantahay dee dhaqdhaqaaqa dadka laakiin dhibaatooyinka kale waaweyn markaa ina ramadaan tahay inay ciidanku nagu hayaan way iska koobantahay mar lasoo amro mooye xaggaa dowladda hoose laga soo amro mooye
marka maxay idiin geystaan marka ciidamada laydinku soo amro waxay noo geystaan waxaad ku ganacsanaysay baa lagaa qaadaya alaabtaadii baa la tuuraya alaabtaadii baa la saydhinaya kaaryoonki bay qaadayaan in taayirka ka daloolinayaan qabcadii yaraydaad alaabta saaraysa ma jirtaa laamo kale oo aad ku dacwayn kartaan may haba yaraatee cid aad u dacwoon kartaa ma jirto waayo waxaa lagu odhanayaa waxaan waa shaqadoodii shaqadoodana maaha ninkaad soo hor istaagtuunbaa u yeedhanayaa laba askari ama askari u dhiibayaa laaluush yar iinanka yaryaan hortaydaba soo istaagine intaa hortaydun ka shaqee odhanaya ugu dambayntii dadka ganacsada iyo bulshada reer somalilanba maxaa fariinaad u diraysaa bulshada reer somalilan waxaan fariin u dirayaa maadaama nin dal aan aqoonsi wanaagsan caalamka ka haysan ama iskaashi wanaagsan aan caalamka la lahayn khaasatan ganacsatadaasaan fariinta u dirayaa ah inay dadkooda la saayiraan oo ay maciishadda hoos u dhigaan oo ay dadkooda waa dan yar maydhane ay wax ka daayaan sixirbararkan iyo waxaan ay ku meeraysanayaanna ay iska daayaan baan fariin wanaagsan ugu diraya hay adoo magacaaga ku bilaabaya iiga warran ganacsigaaga anigoo magacayga laydhahdo maxamed xasan cajab ganacsigaygu sanadkaa maanta iyo intii ka horraysayba aad buu wanaagsan yahay
xagga maciishadda marka loo eego maxaa isbedela ku yimid xagga maciishiyadda de anu maciishiyad ma iibinaa xagga qudaldaruurka waxaan kaleanu iibinaayo aale waxaan kalena aad bu iskaga naasliyahay sanadka dhib qudhaana haysatayo dowladda hoose ah iminka sanadkaa maanta sanad aanu ka wanaagsannahay ma jiro yaa aad ba dowladda hoose noola shaqaysa xagga amnigiiyo nabadgelyada maca dowladda yaa
marka muddooyinkan ugu dambeeyey sidee u socdaa ganacsigiinnu ganacsigaygu xawli buu socdaa saxawliga qolada waxaan yara iibsa baqaashkii aad buu socdaa walaalnaga iibsadaa ciidamada ammaanku sidee idinla shaqeeya ammaanku aad bay noola shaqeeya wayna ilaaliyaan halka hortayda fadhiyaan wax qashqashaada iyo wax tuugaya wax dhiboo lasoo dhex galaa ma jiraan
maxaa farriina u diraysaa bulshada reer somalilan iyo dhammaanba ganacsatada ganacsatada dhammaan waxaa farriin u dirayaa in dee si wanaagsan ganacsiga waxaa qulaa dadku ka yar cabtaan waa qaali iyo waxa waxay rubaayeen sida shaygu yahay loo iibiya xalaala yaa
walaal adoo magacaaga ku bilaabaya iiga warran ganacsigaaga بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa celin usban ganacsiga iyagu iska fiican yahay waana iid waxaan iibinaa qurxinta guryaha faraawirada iyo waxyaabaha soo raaca markaa aad buu u fiican yahay ganacsiga iyagu waana wanaagsan yahay markaa siduu u socdaa ee, tobankan ugu dambeeya ee bisha rabadaan kolleyt hore inkastoo ay dadku mashquulsan yihiin biyaalka iidsiintooda haddana habeenada ugu dambaysa guryaha qurxintooda dhikoorishinada aad baa loo qaataa si fiicanna maalin maalinta ka dambaysa way u wanaagsan tahay
Een, marka adigoo ii yar kala saaraya guryaha qurxintooda marka adiga ganacsigan aad iibisaa maxay yihiin kuwaan uu alaabtan aan iibiyaa gaar ahaan waxay u badan yihiin faraawilada guryaha lagu qurxiyo ee fadhiyada la agdhigo fadhiyada dibadda laga keenay orijinaalka haamaha la agdhigo sida ubaxyada geedaha ee dhaadheer ee dhinacyada laga dhigo ama bahalaha loo yaqaano dhoobada ee faraawilka lagu rido oo iyagana fadhiyada koonayaasha laga dhigo waxyaabaha yare tuwalidada lagu sharaxdo miisaska sikiinada aduu muraayadaha saddexda sidii ay suwatee fadhiyada bartanka la dhigo aduu waxyaaba noocaas u fara badan yihiin marka sanadkan loo eego iyo sanadadii hore maxaa isbedela ku yimid kulli tolo marka sanadada kala dur- sanadkan horta loo eego sanadkan dadku aad bay wax u iibsanayaan sanadkii hore waxaa la moodaa inay sanadkan ka dad badan tahay oo dadku ka wax iibsi fara badan yihiin
ugu dambayntii dadka ganacsada iyo ganacsadayaasha saaxiibadaba maxaa fariin aad u gudbinaysaa kulli toole waa in si fiican loo wada shaqeeyo oo dadka si fiican loogu shaqeeyo oo lasoo dhoweeyo oo iidda laga faa'iidaysto oo kulley toole dadku waxbay iibsanayaan dadku wax iibinayaan waa bayac mushtar in si fiican loo wada macmiilo oo si fiican dadka loo soo dhoweeyo umaan ku rajaynaya kulli walaaladoo magacaaga ku bilaabaya ee, waxaad iga warantaa meheradaada iyo ganacsigaagaba Een, magacayga waxaa dhaha abtitax axmed cumar runtii een, meheradaydu waa bacadle waxaan ka ganacsadaa dharka iyo alaabaha la iibiyey dharka ciyaalka iyo dumarka iyo dadka waaweynba Een, waxaabad moodaa sanadkan maanta horta inaan iid ku jirno waa bishii barakaysanada fadliga badneed oo bishii ramadaan waa bil aad u barakaysano ilaahay ina qur-aankiisa ku sheegay waa bishii qur-aanka la soo dejiyey ha yeeshee haddana bishaas waxaa la iclaamiyey in dadku ay si qaaliya u dabaaldegaan ay u farxaan iyagu calashaan independence day maalin laydhaa oo xornimo iyaga u ah calashaan iidooda waxay noqotaba dadku caawa waxay u soo wada baxeen inay dharkii deegsadaan iyo xaqalciidadoodii alaabahoogii caawa waxay halkan diyaar ugu yihiin annaguna oo diyaar ugu nahay inaanu wax kala gadano iyaguna lacagta ay soo wareejiyaan annaguna waxaanu hayno bayaacadda aanu wareejinno runtii waxaabaad moodaa labadii yudoodee hore iidaynayna ka yara xaami badan tahay oo waxaad moodaa dhallinyaradii tahriibaysa socodka badnay ay tahriibkii yara joojiyeen oonu magafo ka yaraysanay lacagtiina nooga wadi jiray maanta waxaabaad nala muuqataa annaga hargeysa lacag dib noogu soo noqotay runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dikri fara badan oo magaalada ku soo xarooday in nin walba nasiibkiisa iyo calafku ilaahay meel u dhigayba la kala heli doono oo la kala cunay nin walba ilaahay wuxuu qoraan la kala qaatay alxamdulilah wallaahi waanu ku nasiib qabnaa aadna waanu ugu faraxsanahay noloshayada maanta aan ku jirno ciidamada ammaanka iyo ciidamada bilaysku siday idinla shaqeeyaan ee, maadaama oo lagu jiro tobankii u dambeeyey waxaad moodaa runtii horta xarakaadka ugu weyn ee aanu annagu ku shaqaynaa inay yihiin ciidanka amniga qaranka jamhuuriyadda somalilan nooc walay noqdaanba runtii habeen iyo maalinba heegan bay noogu jiraan wayna dhex socdaan wayna daawadaan wayna arkaan xarakaadka iyaga iyo shaqadeeda waxbay ka qayb yihiin saalajligeed runtii aad baan ugu faraxsanahay waxaabaad moodaa dhallinyarada qaarkood inay arbushaad iyo ciyaal xaafuud soo baxaan iyo qaralaase sakadii kasta ay istaagta waxaad arkaysaa toban askari iyo gaadhigoodoo diyaaroo taagan waxaana halkaa ka muuqata heeganka ay dadkooda ugu jiraan iyo annaga dhammaantayba difaaca ay naga muujiyeen Een, inkastoo aragtidaad wiil dhallinyara aad ila muuqato laakiinse muddo intee leeg baad ganacsiga ku dhex jirtay Een, waxaan ku dhex jiray muddo ilaa shan sannadood meelahaas marka maxaa khibrada ee kaaga kordhay baa la odhan karaa experienska iga kordhay horta kolley waxaa ka koga bulshaaweynimada Aa, qofkuna haddaanu habla dhaqanka bulshaaweynimada garanay runtii wax badan baa damirkiisa dadnimadiisaba ka maqan runtii xadaarnimo maanta meel kastoo laygu aamino waxaan isleeyahay waad ka soo bixi karaysaa calashaan boosashakaa dadka ugu jirtaiyo kaaga gaar ahaaneedba maxaa dhallinyarta facaaga aad kula talin lahayd ugu dambayn koley waxaa jira maanta dhallinyaro horumaru haysata badoo la galaa inay iyagu horumar yihiin dhallinyaro wax kale u haysta waxaan tusaale ahaan dhallinyarada u soo qaadanayaa ninka injineerinka iyo accountigan barta ee caalamka yurub oo kala jooga markuu doonayo diflomat inuu dalkiisa u sameeyo ama uu naftiisa horumar u sameeyo wuxuu ka soo bilaabaa lowgu ka soo bilaabaa isaga oo markaa ku dib ugu noqonaya ama eh, makaanig u noqdo ama uu uu kuuliyo kale halkaa eh, wax kale adu shaqo kale ka qabto si uu horumar naftiisa u gaadho isagoon ku xisaabtamin shahaadooyinku haysto waxaad moodaa dhallinyarada hargeysa inay iyagu shiid iyo ka cabaadayaan iyo madaxweynaha caynka nagu ah iyo xukuumaddii baa nagu istaagtay iyo waxyaalo kaloo fara badan inkastoo dhaliilaha xukuumadda loo jeedana aada iskaga badan yihiin oo anigu aanan ku cararbaabin waxaan dhallinyarada aad iyo aad ugula talinayaa kolley waxaad moodeen dan ma aha inaad badda isku tuurtaan halkanaa lagu dhargaya laga shaqaysanaya ninkii ilaahay fahansiiya u fahansiiy ninkii kalena waxaan ugu ducaynaa insha allah bishaa fadliga barakaysanle awgeed inuu ilaahay soo hadeeyo oo dalkiisiiyo dadkiisaba garansiiyo isagana dadka ganacsada iyo ganacsadayaasha maxaa fariin aad u gudbinaysaa In waxaan u gudbinayaa koleytaba waxay noqoto keliya intaas kuma eka laakiinse waxaanu la xiriirnay qaar kale oo ka mid ah ganacsatada waxaana inoo xaqiijiyeen in sanadkan si wanaagsan ganacsigoodu u socdo waxaanu ka waraysanay sida ay halka ay marayso ganacsiga iyo waxa iska bedelay sanadkani waxaana inooga warameen in ay si wanaagsan wax u socdaan
saacadihii bastooladihii taakooyinkii biinankii dee waxaasaanu ciyalka yar ka masaariifaysanaa maalinta ciidda
marka iidan iyo iidihii hore lasoo eego sidee loogu diyaargaroobayaa baad odhan kartaa adduun maantay ka qiimiya qaayaba badan tahay ciidihii hore maanta ayay ka qaaya qiima badan badan tahay alxamdulilaahi rabbacaalamiin lagu jiraa dee xagga ammaanka iyo ciidamada bilaysku sidee la shaqeeyaan si wanaagsan ba u shaqeeyaan ciidamada bilaysku ceeb ma leh shicibku ceeb ma leh nin waliba wuu isilaalinayaa dhulku waa iska habi wax balaayihi ma jirto
Ee, ganacsigaagan yaryar ee halkuu kaaga yimaadaa ganacsigayga dee wajaali iyo dhulkaa iyo dee ya- unbaa laga keenaayo kolkay kumbaniyaddu keenaan annaguna waannu ka soo iibsannaa waana ka daba bariisaynaa Ee, marka wakhtigan iyo wakhtiyada hore loo eego midkeebu qaali yahay ee,
maantu qaali yahay waayihii horeen iibin jirray maantu ka qaalisan yahay haddana dee waa lanaga iibsanayaaba
een, marka ugu dambayntiina annagoo indhaindhayn ku samaynay sidoo kalena suuqa weyn ee magaalada hargeysa mikrofoonkan la dhex qaadaynay ayaa waxaa noo suuroobi weyday inaan la xiriirno mid ka mid ah guddida ama guddoomiyaha suuqa waaheen ee magaalada hargeysa laakiinse waxaa noo suuro gashay inaannu dad badan idinka soo gudbinno oo ka mid ah ganacsadayaasha hadday yihiin kuwa meheradaha waaweyn leh kuwa adeegsada kaariyoomayaasha gacanta lagu wado ku dul iibiya dharka iyo weliba qaybo kale oo bulshada ka mid a barnaamijkan waxaa soo saaray cabdiqaadir cabdiraxmaan habane iyo dhammaan howlwadeenadii kale ay kala qayb qaadatayba waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo